بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله وأصحابه أجمعين وبعد إن شاء الله درسيني حديثكي لباتن أفر أفر لباتنات إيان دحد أوجرني إن شاء الله تعالى كما سيوضينا حديثك أبي ذر الغفاري بينو وري رضي الله عنه nabiga sala allahu calayhi wasalamna wuxuu ka wariyey xadiidka saan soo sheegnay can rabbihi casa wajal ilaahiisa weyn buu ka wariyey subxaanahu watacaala xadiiska alqudsi la yidhaahdo amba ilaahi amba rabbaani amba qudsi la yidhaahdo okay insha allahu tacaala waxaan kasoo taagnay saddex waqfo waqfada koowaad cinwaankii xadiiska waqfada labaadna waxay ahayd waxaan soo macnaynay yaa cibaadii tasaddexaadna inii xaramtu dulma calaa nafsii wajacaltuhu baynakum muxaraman falaa tadaalamuun marka waqfadeennii afaraad baan bilaabaynaa insha allahu tacala imika okay yaa cibaadii kullukum daalun ilaa man hadaytuh fastahaduunii ahdikum yaa cibaadii kullukum jaa'icun ilaa man acamtuh fastadcimuunii ucimkum yaa cibaadii kullukum caarin ilaa man kasawtuh fastaksuunii aksukum qeybtaa baan ka dhigaynaa xadiiska waqfadeenna afraad addoommahaygii dhammaantiin waad gaajoonaysiin gaaja ini haysaa waad baahan tihiin ilaa ruux aan cuntaysiiyo amba raashimiyo mooyaane iga dalbada inaan cunto iyo raashin ini siiyo waan ini cuntaysiin amba waa ini raashimin buu ilahi subxana wa tacaala addoommahaygii oo dhammaantiin waad qaawan tihiin waa hulaadihiin ilaa nin aan huga huwiyey maahine markaa iga dalbada inaan dhar inii gasho markaabaan huga iyo dharka inii gelina marka ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa kaloo ka horeeyaa addoomahaygiio waad lunsan tihiin dhammaantiin ilaa ninaan hadeeye maahine iga dalbada hidaayadda buu ilahay yihi subxaanahu wa tacaala okay waqfadeenu taasay noqonaysaa insha allahu tacaala ikhwaani marka koobaad waxaan isla eegaynaa yaa cibaadii kullukum daallun ilaa man hadaytuh fastahduunii ahdikum addoommahayga dhammaantiin waad lunsan tihiin dalaal baad ku sugan tihiin ideelkiinbaba ilaa ruux aan hadeeye maahine aniga i weydiista inaad hadaayad aniguna markaa waan ina hanuunin buhi ilaahay subxaanahu wa tacaala halkan waxaa ku jira saddex arrimood kow addoomahaygow dhammaantiin waad lunsan tihiin dhammaantiin waad lunsan tihiin ilaa ninaan hadeeye mooyaane dalaalkaa iyo hanuunkaas iyo haddaba ilaahay wuxuu yihi fastahduunii ahdikum iga dalbada inaan ini hanuuniyo waan ini hanuuninaya maxaa u dhexeeya intaasoo hidaayo meesha ku jirta iyo lunka waxay culimmadu yidhahdaan qofka ma hidaayadaa u asala mise lumitaanka u asala qofka nolosha bini aadanka ma hidaayadaa soo horeysa mise lumitaankaa soo horeeyey ma diintaa bini aadan kusoo horeysay mise diin la-aantaa kusoo horeysay ila ilaahay wuxuu leeya kullukum daal dhammaantiid waa baadiyeysan tihiin waad luusan tihiin marka ma adduunka ma hidaayadaa kusoo horeysay mise waxaa kusoo horeeyey dalaalka asalka waa taas su-aashu xadiiskan daahirkiisa haddaan ka dhaqaaqno maxaan kala soo baxaynaa aldalaalu awala uma alhidaaya dadku horta way lunsan yihiin hidaayaduna way dambeysaa laakiin haddaan khalqiga markuu ilaahay abuurayay aan ku noqonno dee nebi aadan waxaa u horeysay maxay hanuunka u horeeyey markii dhulka la keenna risaaladdu way la socotay kadibna ilaahay wuxuu ihi subxaanahu wa tacaala waxaan nii soo diri doonaa rusul ninkii rusushaa raaca falaa yadilu walaa yashqaa falaa yadilu waa dalaalkii ma baadiyoobayo walaa yashqaa mana shaqaano kuma dhacayo xumaano kuma dhacayso iyo cadaabna gali maayo addunya akhraba okay sideen labadan isku waafajinaa xadiiskan qudsiga ah ee iminka aan hayno ee yaa cibaadii kullukum daalun ilaa man hadaytuhu iyo aayadaha qur-aankee sheegaya inuu waxyigu iyo rubaaniyadu iyo ruuxaaniyadu ay horeysay sideen isku waafajinaa walaalayo su-aashu waa taas weeye okay san baa laisku waafajinayaa horta waxay diinteennu inoo sheegtay ilaahay subxaanahu wa tacaala ambiyada waxaa marka uu soo diro ambiyadiisa calayhim asalaatu wasalaam dhammaantoodbaba waxaa jiraya fataraad waxaa jiraya wakhtiyaal ay risaaladdu go-ayso oo dadku ay inxiraafayaan ay laamayaan marka ay fataraadkaasi imato ee dulmaadku ay dhacaan dadkao dhan way baadiyoobayaan maxaa ugu wacan asbaabtii dadka baadiyeynaysay diinta ka saaraysay yaa badan marka asbaabtaa fara badan ee dadka diinta ka saaraysa ee badan ayaa keensanaysay inay dadku hallaabaan ay lunsanaadaan marka waxay dhahen culimmadu xadiiskani wuxuu ka hadlayaa fataraadkaas marka ay dadku bini aadamkii lunsan yihiin oo kale sida maanta oo kale dhacday maanta fatraddan oo kaleeto dee ruuxu maxaa dhahdaa nuuru nubuwa waxaa ka badan dalaalka ka badan mugdigaa ka badan oo dadka lunsan baa ka badan marka macnaha way ku kula siiyeen may macno labaad baa lagu kula siiye waxaa la idhi waa aslan waa sax diinta ayaa dadka u horeysay laakiinse marka kownka la yimid ee dhulka la dur yimid ee bini aadamkii la keenay nebi aadan lasoo diray min nebi aadan ilaa nebi nuux ka soo baxaye cinda bacdi ahli cilmi mise min nebi aadan ilaa nebi idriis idriis baa nuux ku horeeyey fii bacdi aqwaal ahli cilmi ilaa nebi idriis ka soo baxaye toban qarni baa udhaxaysa markaa tobankaa qarni waa toban qarni tobankaa qarni waxaa dhacay inxiraafkii ugu weynaaye bini aadamku ku dhaceen muxuuha bini aadamku ku dhaceen waxay waxay caabudeen kula maa yastadiicuuna cibaadatahu waxay caabudi karaan o dhan bay caabudeen dhagax xidigo kownka wax walba waa la caabuday waxa adduunka maanta la haysto oo dhan fatradaa bay soo baxeen min nebi aadan ilaa nebi idriis ka soo baxay alai salaam tobankii qarniya udhaxaysay yacni toban qarni markaa lena waa kun sano waa ku dhowa marka kun sano bini aadamkii inxiraafkii ugu weynaa yaa ku dhacay okay marka ilaahay waxa uu leeyay subxaanahu wa tacaala yaa cibaadii kullukum daal dhammaantiin waa baadiyeysantihiin ilaa mooyaane man hadaytuhu qof aan hadeeyey maahine hidaayadaas waxaa dhada waa hidaaya alcaama waa hidaaya alcaama hidaayada khaaskii maaha ta khaaska waa inoo iman doontaa hidaayada caamkii halkay ka imanaysaa ilaa man hadaytuhu maxay ka dhigan tahay waxaan nii soo dejiyey afar arrimoodoo ni hadaynaysa kow hidaayada kooda maxay waa fidraddii weeya waxaa kugu dhex jirta fidrad ku leh ilaah baa jira waxaa kugu dhex jirta fidrad ku leh waxaa jira maaratay islaamku waa xaq nebiyadu waa xaq fidraddu waa waxaan qofka biniadamka hoosta kala hadlaysa fidrat allahi alatii fatara annaasa calayha ilahay dadku ku abuuray subxaanahu wa tacaala laa tabdiila likhalqi illah waa min macaalim ilhidaaya ka mid tahay waxyaalada hadaynaysa ka mid tahay labo arrinta labaadoo ilaahay dadka ku hadaynay hadaynada caamkeena soo baxay waa caqliga weya caqliga haddaad si loojiga u isticmaashid diintu ku keenaya laakiin haddaad si loojiga u isticmaali weyda caqliga oo caqliga jamciga aad qaatid caqliga jamciga wax weyn say dadku u wada fikirayaan say bini aadamku wada yihiin haddaad tirahdid kuma keenayo marka nuurka labaadu ilaahay ku siiyana waa kaa weeyaa haddii la adeegsado ka saddexaad hidaayadda saddexaad oo ilahay bina waa macaalimu lhidaaya oo waa kownka wuxuu dhex dhigay sunanka iyo aayaadka iyo adduunkan oo dhan waxa dhex yaalay waa hidaaya waxay kutusayaan inuu adduunkan ilaah jiro subxana wa tacaala hadafna loo abuuray adduunka la iska abuurinoon kullukum daal ilaa man hadaytuhu hidaayada caamka ah fidraddii weeyaan isticmaal laba waa caqligii saddex maxaan odhanay waa kownka sunankii ilaaha yaallay afar ta afaraada ugu dambaysana maxay waa nubuwadiidii waa ambiyadii ilaahay soo dirayey calayhim asalaatu wasalaam iyo rusushii isdabajooga u socday ee aan kala gu-in tatra marka ilaahay wuxuu ku leeyahay yaa cibaadii kullukum daal ilaa mooyaane man hadaytuhu okay maadaama dadka oo dhan ay lunsan yihiin ilaa ruux ilaahay hadeeye maahine ilaa ruux isticmaalo oo ilaahay ku hanuuniyo inuu isticmaalo afartaa shay fidraddiina si fiican u isticmaalo caqligii adeegsado kownkii ka fikiro iyo meesha wax ka yimaadeen iyo mesha wax ku socdaan ugu dambayna nebiyadii dhegaysta oo raaca wa qaaluu low kunaa nasmacu aw nacqilu maa kunaa fii asxaabi saciira haddaan wax dhegaysan lahayn nasmacu wax dhegaysan lahayn eeg hadda dheg dheg dhegtii way kugu taallahay soo ilaahay buu yihi subxana wa tacaala maaragtay dheg dhega way leeyihiin buu lahum aadaanun laa yasmacuuna biha laakiin waxba kuma maqlaan walahum acyunun laa yubsiruuna biha walahum quluubun laa yacqiluuna biha intaba ma isticmaalayaan wax ma weeleanayaan indho wax ma arkayaan dhegtu wax ma maqlayso marka maxay aakhiran odhanayaan low kunnaa nasmacu aw nacqilu marka ambiyadii way maqlayeen oo abi jahl uu maqlayay nebi maxamed sal slam abi lahab uu maqlayay oo maaragtay odayaashii weynee caas bin waail uu maqlayay waxaas oo dhan waxay maqlayeen nebigu hadlaya oo afkooga carabiga weliid ibn muqiira waa maqlayay laakinahu ma adeegsan dhegta si fiican ma adeegsan marka low kunaa nasmacu aw nacqilu marka ilahay muxuu ku leeyay kullukum daalun ilaa mooyaane man hadaytuhu qofka aan hanuuniyo ee isticmaalo fidraddii ee isticmaalo caqligii ee ilaahay ku hanuuniyo inuu isticmaalo kownka inuu eego fiirfiiriyo ugu dambayna nabiyada- nebiyadii raaco sal slam ilaahay markaa wuxuu leeyahay meesha muhimka waxaan fastah fastahduunii iga dalbada iga dalbada waa amar haganaa waa amar ilaahay uu ina siinayo iga dalbada maxaa iga dalbanaysiin hidaayadda iga dalbada aniga weydiista hidaayadda fastahduunii siinka alifka iyo siinka iyo tada waxa dhada xuruufu dalab alif iyo siin iyo iyo ta istahduunii istaqfara af carabiga saddexda as- asal kelmadda carabiga waxa u asalaa baniyadeedu waa maxay waa saddex waa sulaasi agoo af soomaaligu laba ka yahay afka carabigu dhismihiisu waa saddex dakhala khafara sakata saddex koob asalkiisu waa sa binyadiisu waa- waxaa asala saddex la markay saddex kale ku biiraan alif iyo sa iyo ta xuruufu dalab baa dhada waa kafaroo istakfaray noqotay muxuu dalbanaya bay ka dhigtahay dembi dhaaf hadaa bay ahay tani hanuunki istahdaa muxuu dalbanayaa hanuunkii hanuunkii buu dalbayaa marka muxuu ilaahay leeyahay fastahduunii iga dalba inaan nihadeeyo maxaa markaa hore maxaa maxaan dhahayd hidaayadii hore maxaan dhahanahayd waa hidaaya caama waa bini aadamka o dhan laakiin hidaayada labaad maxay waa hidaaya khaasa waa tii tawfiiqdii taa hore waa dalaaladii maxaa ilaahay inuu jiro kutusaya fidraddaa kutusaysa maxaa kutusaya inuu ilaahay jiro caqligaa kutusaya maxaa kutusaya inuu ilaahay jiro kownkaa kutusaya maxaa kutusaya inuu ilaahay jiro nebiyadaa kutusaya okay waa hidaaya hidaaya caama dhada waa dalaal caama inaka laa tahdi man axbabta walaakina allaha yahdi man yashaa hadi hidaaya hidaayatu hidaaya dalaala waa tusin laakiin hidaayadii towfiiqinta in lagu waafajiyo diinta in lagu waafajiyo waa khaas taasi tii buu ilaahay ku leeyay ani iga dalbada fastahduunii ani iga dalbada walidaalika suuratu alfaatixa maxaa ku soo aroortay ihdinaa siraata almustaqiim waxaan qaadanay amarkii ihdinaa asiraata almustaqiim maxaa ka horeeya ihdina siraata almustaqiim maxaa ka horeeya waxaa ka horeeya iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin marka halka aad maraysid ilahay wuxuu ku dhahdaa haadaa maa baynii wa baynaka ballantii inoo dhaxaysay adiga iyo aniga maxay ahayd inaad adiguna i caabudid oo kadibna i tala saaratid aniguna haddaa sidaa yeeshid aan jannada ku geliyo waa ballan bay ahayd ballankii waad ka soo baxday maadaama aad ka soo baxday sal weydii waxaad doonaysa tucta waa lagu siinayaa sal khalaas amar baa lagu siiyey weydii marka halkaa aad tiri buu ilaahay waad odhanaysaa ihdinaa baad leedahay ilaahowna hanuuni maxay nagu hanuuni asiraat almustaqiim fastahduuni ma tahay meesha ma kaha ihanuunidi weyaan amarkii weyna yaa allah waxaan kaa dalbanayaa inaad ihanuunisid marka waa amar laakiin dee ilaahay subxaanahu wa tacaala amar lama siiye waa dalab baa isaga laga dalbadaa ya waxaa dhahdaa ficilka amarku min alaclaa ila aladna hadduu ka yimaado meel sare uu meel hoose ku socdo waa amar haddaad ilmaha ka tirahdid ilmaha dhashay qum kac ka tirahdid amarkaas waa maxay waa amar waa inuu qaato nin aad saaxiibtiin hadda ka tirahdid qumna waa dalab saaxiibnimo ah maaha amar kama lihid sila kac kuma aqbalay hadduu doona dee laakiinse waa saaxiiba kaca ninka qof kaa sarreeya haddaad ka leedahay acdini waxay si aad ka leedahayna waa maxay waa baryo amar weeyaan lakin amar maxaa ku jira baryootan baa ku jira marka markaan ilaahay annagu amarka siinana leenahay rabbi ikfir ilaahu dhaaf aa ka leenahay ilaahay amar ma siinayno waa baryootabaynaa laakiin marka sadxiga laga qaato waa maxay waa amar dee Ah, waa amarun min aladnaa ila alaclaa hadduu adnaa ka yimaado hoos ka yimaado uu kor ku socdo amarka maxaa odhanay waa duco hadduu kor ka yimaado uu u socdo hoosna waa maxay waa amar Ah, nin madaxa hadduu ku dhahdo "So- waraaqadda soo qor ninkii baa u shaqaynaysa soo qor buu kuyidhi dee ma- maaha dee kulama sheekaysani waa soco soo qor waa keen uun uktub buu kaa yidhi waa soo qor uun markaasi ilmaha ka tiri num seexo waa seexanayaa uun islaantaa ka tiri idbeek cunto soo kari way soo karinaysaa uun keen raashinka way keenaysaa raashinkii waa amarka waa waa aclaa ila adnaa okay labadii isku midka ahaana maxaa odhanay waa dalab waad dalbanaysaa saa i yeel baad leedahay hadda waa amar laakiin waxaad siinaysa iyo qum baad ka tiri faysal qum baad ka tiri labana isku mid aad tihiin wuu kuu sara kacay bas waa waa- waa aqbaloon marka amarka waa saas marka ilaahay baa xagga subxana watacaala annaka waa ina amraya waar aniga i weydiista inaani hadeeyo amar buu ina siinayaa marka amarka waa waajib annaga maxaa nagu waajiba inaan ilaahay hidaayo weydiisano annaguna ilaahay baan amranaa ihdi baan leenahay nahanuuni baan ilaahay ka leenahay taasi maxay kalan tahay markaasina waa baryoota annaga dhankeena waa baryoota dhankiisana waa amar okay haddaba yaa cibaadii soo kama horeysa xadiiska iminka kan yaa cibaadii soo maaha dhammaantiin waa luusan tihiin yaa cibaadidan waa anaga maalintii hore macalinay ma addoomahoo dhan ba mise waa addoomaha gaarka ah ma addoomihiisa gaarka ah mise waa addoomaha oo dhan ile bini aadamka o dhan waa addoomee kii ilaahay addoon u noqday xaqiiqa ugu noqday kii kaleba mid baa addoon ka baxaya in kullu man fi samaawaati waalardi ilaa aati araxmaana cabda samaawaadka waxaa jooga iyo waxaa arlada jooga yowma alqiyaamaha waxaa imanayaan iyakoo addoomaha waa addoomo fircoon waa addoon uu diiday inuu addoon noqdo lakin waa addoon Ha, namruud waa addoon gaaladu waa addoomo ilahay addoon ba u yihiin marka yaa cibaadii amarkan ilaahay nala hadlayo addoon ama waa sharaf odhanay ma addoomihiisii oo dhan baa mise waa addoomihii gaarkee ilaahay doortay waxaa la dhahdaa cibaadul cubaadun idiraariyiin wa cubaadun ikhtiyaariyiin baa dhahdaa dadka qasab ay ku tahay inay addoomo noqdaan iyo kuwa ay qasab ku ahayne doortay inay addoomo noqdaan marka anagu muslim markaan noqonay annakaa dooranay inaan ilaahay u noqono addoomo laakiin qofka aan muslim ahayn muxuu yahay addoon laakiin muxuu addoon ku yahay wuu ku sandulaysan inuu addoon noqdo Ah, kayf siduu ku sandulaysan waa su-aal soo maaha okay adiga maanta adiga waxaad dhalatay kun sagaal boqol iyo shan iyo kontonkii lixdankii baad dhalatay yaa ku abuuray lixdankii yaa ku keena dhulka allah soo maha ayaan baa lagaa qaadi dhulka labada kun iyo soddonka labada kun iyo labaatanka labada labaatanka labada kun iyo sideed tobanka ayaan baa dhulka lagaa qaadi ayaanta lagaa qaadayana ma lagaala tashanaya lagaalama tashanayo waad soconaysaa un idan addoon ma tahay mise addoon ma teeda amarka ma didi kartaa ilaahu maanta ma dhimanayo ma oran kartaa ilaahu maanta ma abuurna sanadka dambe abuur ma oran kartaa idan waxaa tahay addoon laakiin maxaa tahay addoon sandulo kuwa addoon sidaa tahay laakiin qofka muslimka taana uu ku yahay addoon muxuu kaloo addoon ku yahay khiyaar tukaa laga yidhi waa tukanayaa soom baa lagu dhahay waa soomayaa xajka tagaa lagu dhahay xajku tagayaa naagaad xalaal ku hayna u tagin baa lagu dhahay uma tagayo waxaa lagu dhahay qur-aanka akhrisa waa akhrisanaya nebi maxamed raax baa lagu dhahay sal slam raacaya jeclo baa lagu dhahay waa jeclaanaya ku salli baa lagu- ku sallinaya sal slam okay maxaa maxaa u samaynaysaa yaa kaa yidhi waxaasoo dhan allah maxaa maxaa u qaadanaysaa amarka addoon baa tahay marka haddaba xadiiska yaa cibaadii ilaahay ma ummadiisii oo dhan buu la hadlayaa mise wuxuu la hadlayaa kuwiisii gaarka ahaa ahlullaahi buu la hadlayaa su-aashu waa taa weyn waxaan odhanaynaa haddii la qaato kullukum daal yaa cibaadii kullukum daal haddaan qaadano dhammaantiin waa luusan tihiin ayuu ilaahay la hadlayaa kullu laakiin markaan qaadano ilaa man hadaytuhu ayuu ilaahay la hadlayaa kuwiisi gaarka ahaa kuwiisi gaarka marka halkaa dambaa gaar ka dhigta dee ilaa man hadaytuhu marka ilaahay wuxuu la hadlaya waxaweyaan maadaama uu ya-dii sharaf ku daro addoomahaygiyo yidhi kuma jiraan gaaladii kuma jiraan kuwa jeclayn waxa uu ilaahay la hadlaya waa kuwiisii subxaana watacaala waa addoomihiisii yaa cibaadii kullukum daalun ilaa man hadaytuhu fastahduunii muxuu idhi ilaahay ahdikum okay waqfada koobaad ee- waqfadan ma- afraad macnahaas kala tagnay waa kaa ka labaad waxa weeye wuxuu ilaahay yihi kullukum jaa'icun ilaa man adcamtuhu fastadcimuunii acimkum okay dhammaantiin waad gaajoonaysiin ilaa inaan wax siiyey maahine iga dalbada inaan wax ina siiyo waa ina siinaya okay dhammaantiinna waad qaawantihiin inaan wax huwiye maahine dalbada inaan wax ini- dhar inii huwiye waa inii huwinayahay su-aal cajiib way halkay dhalaysaa ninka la oran jiray abraham maslow abraham maslow waxaa malayaa iskoolada waa lagu dhigtay wuxuu keenay teoric la yidhaahdo amba nadariyad la yidhaahdo amba aragti la yidhaahdo teoric la yidhaahdo muxuu keenay wadaadkaasi ruush buu ahaa ruush buu ahaa markii dambena wuxuu tagay maraykanka ku yimid hooyadii iyo aabihii baa qaxooti ku noqday maraykanka kun sagaal boqol iyo toddobadii labadan dhalay yahuud bay ahaayeen ruushka ka yimaadeen way isku- way usoo shaqo tageen maraykanka dad wax iska haayeen iska masaakiin aqoon badan lahayn toddoba ciyaalay wateen abraham maslow baa ka mid ahaa laakiin waxay jeclaayeen toddobadaas waa cajiib moo tahay inuu mid u noqdo qof farta lagu fiiqa taariikhda habeenkii marka ay kuleelka soo dul fadhiistaanee ee cuntada wada cunayaanee soo rawaxaan shaqada ka yimaadiin buu odaygu oran jiray abood waxaan rabaa ruush baan ka imanay ilaa maraykan gaajo iyo belayaana keentay waxaan rabaa inaan toddobadiina ka soo baxo qof adduunka wax kusoo kordhiya waa cajiib bilaada kumogta toddobadii waxaa ka soo baxay ninka abraham maslow abraham maslow markaa muxuu keenay wuxuu keenay xadiiska ba- iyo- iyo iyo ku jirta waxaa dhahda teoriga la dhahdo wuxuu keenay alxaajaat alasaasiya bini aadanku baahidisa asaaska oo hadduu waayo uunan bini aadan ahayn okay xadiiska halkan wax uu gaadhin baa ku jira xadiiska isagu uuna ku darin xaajaadka asaasiga laakiin halkan waxaa ku jira isagu shan xaajuu sheegay shan baahiyood marka waxaa dhacdaa shantaana waxa waxa u dhigan yihiin sida een, pyramidka Ah, ahraamta ayay u dhigan yihiin hoosta ka weyntahay dhexday way ka soo yaraanaysaa ilaa marka dusha ay noqonayso sidii maaragtay een, eh, haramka ugu samaysan tahay ta ugu sarraysa shantan wuxuu yihi taa marka la helo qofka biniaadamka wuxuu horta ku dadaal inuu taa helo laba ta labaad saddex afar shan markuu tashanaad gaadho ayay bini aadanimadiisii buuxsantay uli oo wax kale ka fikiri oo doodooni intuu shantaa hayn tashanaad hadduu hayn ta afaraad hadduu ha- hadduu hayo oo hadduu ta- maarata ta afaraad tii saddexaad buu soo xaqiijiyey ka afaraad buu galay ka afaraad buu xaqiijiyo ka shanaad buu tagay dib uma noqonayo kor u soconaya qofka bini aadanka halkaa marka uu gaadho uu shan gaadhay muxuu iloobay wuxuu iloobay dhacda saddex xaajo isagu oo qur-aanka ku qoran shantan uu sheegayna qur-aanka wada qorayin iyo diinteena xadiiskana laba labaa ku qoran asaasi ah okay muxuu yihi bilowga isagu isagaa horta balla bilaabeynaa wuxuu yihi qofku marka ugu horeysa wuxuu baayahay baahida fisiolojiga alxaajaat alfisiolojiya qofka biniadamka waxa ugu horeeya u baahaya biniadamka maxay waa acab waa raashin waa acab iyo meeluu seexdo aanu helo qofka biniadamka xaajada koobaad uu u baahan yahay waxuu yihi waa alxaajaat alfisiolojiya hadduunan xaajaad fisiolojiya haysan hadduu waxaa haysan kama fikiraya inuu helo ta labaad buu yihi waa inuu taa horta ku dhaqaaqo okay waa kow laba muxuu yihi maxaa ku xiga markuu cuntadii raashinkii helo uu acabkii helo uu meeluu sexdo helo muxuu doodooni wuxuu doodooni security amni inuu nabad galo xayawaanka nabad galo cudurka nabad galo iyo jiro ya security social wax wadhaa nabadgeliyuu doodooni alxaaja xaajat lamni buu yidhi laakiin nin cunto hayn amni muu ka fikiraa kama fikiro bal aduu ku iman kaa qaadan Ha. waxaa bini aadamka loo leeyahay masaakiinta cunto ha la siiyo dadka la nabadgelinaya haddii halkaa lagu sii waaya raashinkooga aqalada usoo daadanaya dadku dadka way imanayaan walidaalika muxuu yihi imaam abi dar alkafaari saxaabigii weyna muxuu yihi ana atacajabu ar waan la yaabay ninka miskiinka ee gurigiisa iska hurda waan la yaabay maxaa muxuu saxaabay gurigiisa yidhi muu seef soo qaato uu faraska koro uu guryaha galo uu waxa ku jira iska soo qaato haddii loo diidan uu laayo dadka kayf kayf yaraa xaqiisii dad baa haysto kule suu seexanuun ana waan la yaabaa buuhi kayfa laa yushhiru sayfahu okay marka ma- maasilodha ma jiro teorigana ma jiro markuu odaygaasi hadlayo abidar radi allahu canhu maxaa marka maxaa odhanay laba maxaa odhanay xaajaatul amni saddex maxaa ku xigaya markuu markuu cuntadii iyo raashinkii iyo noloshii helo fysiologigii uu amnigii helo tii saddexaad buu kacayaa muxuu kacayaa wuu abtirsanaya qofku markaa alxaaji ila alintimaa inuu wadan wadan wadan wadan iyo dad iyo ka abtirsanaya wuxuu leeyahay anu waxaan ahay kaladiyaan anu waxaan ahay soomaali anu waxaan ahay nin gaajoonaya soomaali ma noqdo cafirna ma noqdo carabna ma noqdo dadka waa iska hadlaa run laakiin waa marka saddexaad waxa uu qofku oranayo ana man anu horta yaan ahay anu waxaan ahay intimaa uu yeelanaya meel uu ku abtirsado fankii waa bilaabmaya waa tii saddexaad waa waa fitra waa waa inuu qofku abtirsado waa fitrad inuu meel ku abtirsado uu yeesho okay afar muxuu yidhi markaa alxaaja wuxuu baahan ila altaqdiir waalixtiraam Ah. wuxuu baahan in la qadariyo dee oo la ixtiraamo dee oo dhada ninkani waa maaragtay waa hebel waa karaamadii dee biniaadamnimadii lagu karaameeyo wuxuu yahay la sheego wuxuu taro la sheego maaragtay meeshuu dadka ka jiro la tilmaamo waxyaalada aan lahayn anaku oo ilmaha yare aada dhashay wuxuu kuleeyahay qadirnii axtarimuk bu hoosta kaleeya aabba iyo hooya iyo ixtiraam anna waan ku ixtiraamaya adiguna waxaad ka leedahay war waxaagan dameerka soo mal dameer waa igala leedahay adna dameer baad noqonaysaa beri sidii toona ha gaadho adna dameer un baan kaa dhigi buu kuleeyahay laakiin ixtiraam ixtirimni ixtirimaka qadirni uqadiruka waa xaajo waa bi- waa bi- waa maarada waa baahi okay taa markuu qofkii gaadho maxaa waa tii afaraad soo maha waa primadka meesha ugu dambaysu galaya muxuu doonayaa taxqiiqu daat waxa uu yahay buu xaqiijinayaa hadduu yahay nin u abuuran madaxtinimo madaxtinimo u kacaya hadduu abuuran yahay cilmi cilmi buu kacaya hadduu abaaran yahay gabay iyo hadal gabay iyo hadal buu kici hadduu abuuran yahay scientific scientific buu kici hadduu abuuran yahay dad ururi dad bu ururini hadduu abuuran yahay inuu waxba sameyn waxba ma sameynayo khalaas taxqiiqu daat wuu xaqiijinaya deed waa meesha ugu dambaysa gaaraya okay marka mus- maslum muxuu sheegay shan xadiiska markaa maxaa ku jira waxaa ku jira kullukum jaa'ic ilaa man acamtuhu waa fysiologigi ma soo fysiologigi maaha fastatcimuunii adcimkum dhammaantiin waa gaajoonaysiin cunto iga dalbada raashin iga dalbada waa ina siinaya okay raashinka fi lasli ilaahay baa keen dhulka uu ka buuxiyey labo raashinka ilaahay baa subxaana wa tacaala karti kuu siiye inaad cuntid haddaaba cuni kari weyda ka waran raashinka haddaaba cuni kari weydin ka waran oo ilaahay kuu diida inaad cuntid maxaad ku cuni ma karaysidba marka ilahay baa ku cunti siinaya subxana wa tacaala wuxuu yihi ilaahay qur-aankiisa inoogu sheegay jala wacala falyandur اlinsaanu ilaa طacaamih anaa sababna almaaa saban suma shaqaqna alarda shaqan faanbatna fiiha xaban وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحي- وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم waxaas oo dhan waxaa loo sameeyey inaad ku raaxaysataan oo cuntaan haddaad dhulkaba waxba ka soo bixi waayaan maxaa cuni lahayd marka ana- ana- anaa asalka raashinkeena siu ilahi subxana wa tacaala dhammaantiin waad baahantiin baahi baan igu abuuray baahida waxaan kaga jawaabay kownkii baan buuxiyey marka nadariyadda tiraahda kownka waxa yaalla iyo bini aadamku way isdhaafeen waa been weeyaan lixdan milyaar lixdan milyaar ee adduunka ku nool waxay dhaafeen wixii kownka dhex yaalla waa been weeyaan waxaa la- waxaa la ogaaday iminka maaha lix lixdan kun oo milyaar hadday bini aadamku gaadhaan lix kun maaha lix maaha lixdan hadday gaadhaan milyaar lixdan milyaar hadday gaadhaan bini aadamku waxa dhulka yaalla ayuu ka badan yahay bal iskadaa waxa dhulka yaalla maaha maxaa la yidhi waxa badda ku jira weli lagama isticmaalin hal boqolkiiba waxa ilaahay badda dhigay iska daa waxa ilaahay samada dhigee kownka weliba tabanba ila ilaahay mu oran waxa inii abuura un dhulka waxa yaale wuxuu ihi lahu maa fi samaawaati wamaa fi lardi wamaa taxta saraa iminka uma biloon dhulka hoostiisii gallay ma oo laga soo qaaday okay wixii baddana lamama taabinba weli ko waxaa inoo hadhay wama- lahu maa fi asamaawaat kownka risqi ka buuxay weli lama taaban ayaa dhaweyta culummadu waxay arkeen daruuro daruurahan de maaha daruuro weyn bay arkeen oo oo oo oo oo cirki fadaaga taalla waa daruur biyo ka buuxaan maxay idhahdeen daruurtaasi hadday da-do dhulka waxay dharginaysaa inta biyo iminka dul taalla marka lagu dhifto lixdan malyon oo qoor Maba- ma- ma- ma- maba dhicin ba weliba laba saw abuuratay saw jirtaa xadiiskii baa la xasuustay markaa nebigu sal alla alay slam uu yihi maxaa u dhexeeya carshiga iyo kursiga dhexdiisa maxaa dhex yaalla maha biyaa yaalla biyaha imisaa la soconaya inta ay yaallaan shan boqoloo sano hoosta biyaha iyo dusha biyahaasi socodkoogu waa shan boqoloo sano okay muxiidaadka ugu dhaadheer oo siyaanyada ugu dhaadheer imise taa imise yihiin imise kilomitr bay labaatan soddon kama dheero marka marka uu yahay kana oo siyaankan ka waran shan boqoloo kownkan ilaahay risiq buu ka buuxay subxana wa tacaala roger garuudi ninki loo dheh fransiiska dhintay filosofkaha wuxuu la yaabay shir bookharest lagu qabtay beri oo la yidhi waxaa kala batay risiqii iyo dhalmadii afrikaankan iyo carabtan iyo muslimiintan alla hadalloo ciyaalka yarayaan ka orano problemku waa maxay bay idhahdeen problemku waa ciyaalka badan ee afrikaanku dhalayaan mushkiladii afrika afrika la soo wiciyey iyo iyo muslimiintan iyo maaragtay asiyaatigan iyo problemku weyaan laba laba dhala iyo halhal markaa risiqi uuna deeqiya wadaadka gaarudi uu fikiray waa nin filosof ah wuxuu yidhi california maraykanka degan iyo wuxuu soo qaaday beeraale bakistan iyo hindiya raashinkay cunaan maalintii raashinka uu ninka maraykanka cuno iyo ninka hindigae bakistaaniga raashinka uu cuno waxay kala bateen afar boqoloo jeer afar boqol oo jeer buu ka badaya ninka maraykankii ninka bakistaaniga intuu cuno wuxuu hi marka ayaa dhibaato ku haya dhaqaalaha waxaa ku haya bakistaaniga mise waxaa ku haya ninka california degan uu sii durkay sheekhi wuxuu yidhi tobankii kun ee bakistaaniya ee dhasha waxay la mid yihiin afar malyuun oo maraykan oo dhasha marka xisaabtii laga dhaqaaqadee afar malyuun oo qof oo bakistaaniya waxaa jeedaa maraykana waxa ay ridqayaan waxay la mid tahay toban kun oo bakistaaniya waxay cunaan marka dhaqaalihiis mushkiladdu wuxuu ihi dhibaatada dhaqaale adduun ka jirtaay ma aha inuu kownku waxba ilahay dhex dhigin laa ya afar boqoloo malyuun waxay cunaan afar malyuun oo maraykan waxay cunaan iyaa ka badan toban bakistan waxay cunaan tobanka bakistan waxma cunayaan tobanka bakistan waxma cunayaan fuqaro weyaan leanno afar ninka ninka bakistaaniga iyo hindigii iyo ninka maraykanki afar boqol oo goorba udhaxaysa raashinka istiilaaga suuqa laga soo qaadanayo okay maalintii w wa laga fikray okay su-aasha kale an dhigayna haddana su-aasha waxaan udhigaynaa wuxuu yihi ninkaasi mushkiladdu waa maxay waa habka ay reer yurub iyo maraykan iyo inganda iyo dowladaha wax soo saarka sida dowladood habkay u kobcayaan ee istihlaakiga ah mushkiladdu waa taa iyo aragtida ay ka qabaan iminka maxaa la sameeya qamadi baa lasoo saaraa qamadidii haddii ay suuqa raqiis noqonayso maxaa la samaynayaa badweynta lagu shubaya si aynan u raqiisin ayaa la shubaya labo iminka roobabkii baa ka day africa oo kamita ka soo qaad waxaa iminka tegi doonaa maxaa dhahdaa xeebaheeni waxaa tegi doonaa maraakiib sida qamadi dadkii markaa qamadi beeri mayaan beero iska daynaya baaburadii baa isdaba joogsan doona min barbara ilaa etoobiya min jabuuti ilaa etoobiya ayaa maaragtay laisdaba joojin doonaa dhulka dhan waxaa lagu sidin doonaa qamadi xataa qamadida dee qofku maaragtay hadduu dhada beero ma beeranto waa la cuni kara waa la cunaa waa kayru qaabil liziraaca bal fi bacd alaxyaan waxay ku leeyihiin qofka binaadamka markuu cuno uu sindho dhigo meesha uu dhigo oo dhibaata ka imanaysa marka qaarkood tasaxurka ka qayb gashaa tasaxurka daseerka ayay ka qayb gashaa waxba ma samayso fiirsada awalna qofka binaadamka hadduu timir cuno alaisalaam oo timirta tufo timirta meesha ku tuuro maxaa ka soo baxaysay geed timira ka soo baxay cambalofta markuu cuno cambalofta tuuro maxaa ka soo baxaysa mesha cambalofta markuu roobku doo cambaa ka soo baxaysay cambadii fifilka markuu cuno daadiyo waxaa soo baxaysay camba fifil soo baxaysay dhulku markuu ficnaa wayaan de faysal garanaya berigaas laakiin imika waxaasi ma jiraan waxaa tooni waxaa dooni tuur dhulkii waxba kama soo baxayaan dhulkii dagaal baa lagu qaaday dahara alfasaadu fi lbari walbaxri bima kasabat aydi nnaas okay marka wadaadkan muxuu markaa inoo sheegay maxaan odhanay shan muxuu inoo sheegay moslo shan wuxuu inoo sheegay baahi oo bini aadamku ay leeyihiin okay baahida ugu weyn uu iloobay iyo labada baahiya kalan qur-aan ku qoran baa sheegana baahida ugu weyn uu iloobay maxay waa diintii buu iloobay diintu ma baahi mise baahi ma alxaajatu ila ddiin يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته وإلوبي تحقيق الذات وان حقيقي cuntadii waan helay ammaankii waan helay waxaan ku dhahdaa waxaan helay maxaan ku dhahdaa qadaraaddii baan helay waxaan helay ixtiraamkii waxaan helay abtirsiintii waxaan helay inaan meel sare aan gaadho haddana istresiye baan hay qalaq inka waxaa jira adduunka waxa- waxaa jira waxa loo bixiyey mujtamacaadkan reer galbeedka haysta waxa oo dhan way haystaan intooda ugu badan laakiin mustaqiriin maa ma degano maxaa ka maqan markaa stress ba kuwada iyo kuwada jira stresska waxaa dhahdaa stressku waa laba ah waxaa jira qalaq iijaabi iyo qalaq annagu stresska waa la dagaalana dhammaanteen stressku waa laba nooc stress waxaa jira iijaabi ah positive ah iyo stress waxaa jira salbi ah oo negative ah ka positiveka waa maxay waxba matida wax noqo waa maxay kaasi iijaabi amse waa waa negative waa positive kaasi diinta kuma fiicnide ku fiicnow waa positive war waa ka lagaa tagay maaha waa positive war ciyaalku way luusan yihiin ciyaalkaaga gaadh waa positive islaantan wa- maxaad u fahmi laadahay qalaqa noocaasiya ah stress ka dhadhicin doqondoqon noqo maaha ka waa stress waa sax weyaan laakiin stresskaasi waxaan odhan waa positive waa ka xadaarada sameeyana walidaalika waxay dhahdeen qabla kullu xadaaratin qalaqun xadaariyun waa qaacido civilisation adduunka ma yimaado hadduunan iman waayo stress civilisation ya hadday iman waayaan dad ay dhahdeen iminka matalan soomaalida oo kale ka soo qaada wadankii soomaaliya dowlad-aan baa ka jirta stresska ugu weyn ee ummadda soomaalida haysta muxuu yahay maxaan dowlad u laanahay maxaan dowlad u samaysan laanahay anu hadda markaan soomaali ka hadlayo kama hadlayo koonfura waa soomaali oo dhan oo ku fashanaya si dowlad loo samaysto midna inuu faaninaa laa soomaali jibuuti walaa soomaali somaliland walaa soomaali maxaan ku dhahdaa koonfureed walaa soomaali shanaad maxaa dhahdaa gobolka shanaad baa dhahdaa etoobiya walaa walaa galbeed ha walaa soomaali eh, maaragtay kenya soomaaligu ma garanayo sida dowlad loo samaysto waa stress waa qalaq baan ku jirnaa iminka dowlad iyo qabiil sideen u heshiisiin lahaa fikradda ugu weyn ee aqoonyahanka hor fadhida ee culamada hor fadhida ee sheekhyada hor fadhida ee hor fadhida kayfa sideen walaal uga dhignaa dowlad iyo iyo qabiil sidee keef lianno institutionka quraatee soomaaliyaysato waa maxay waa maxay waa qabiil ma waxaa jira saandikooyin baa jira ma ururo shaqaalaha jira ma ururo waxaa jira macalimiin no ururo qabiil baa jira ururadaa qabiil baa jira ururadii qabiil markay dowlad imato sidee baa loo heshiisiin dowladdu way ka weyn tahay qabiile kayf lagama jawaabin lama haya jawaabteedii marka waa stress stresskaasi waa saxde qalaqaas noocaasiya marxalad bay ummaduhu maraanoo inaan la diidin waa positivekaasi laakiin ka negatiifkii waa maxay waa kan dee isweydiinaysid ee muxuu ilaahay ama- ama- ku dawaqinaya wareersamaysa gidaarka aa fadhiisanaysid ee marka dambe dee qaxashada kuu geynaye waa kan dee adduunka wareeriyey kaas waxa dhada waa salbi marka taxqiiqu atadayun qofku hadduu diin yeesho stresska wuu ka baabinaya wa- wa- waxay ka sarraysaa daadkii waa tii lixaad ta toddobaad qofki markuu diin yeesho uu diintii aada ugu qanco tii toddobaad baa imanaysa oo qur-aanka maxay waa taxqiiqu maxay aljamaal fi lxayaat qofku inuu qurux badnaado quruxda doodoono waa tan iminka reer galbeedku markay shanta heleen diinta way ka boodeen iminka maxaa la doondoonaa maaragtay dad dhan baa intay tagaan annagu dimanihin balse dadkiin way yaabaan wuxuu tagayaa qofku nin baa soo bandhigaya wuxuu taswiray art waxbuu soo taswiray halkan buu ku dhejinayaa dadka soomaalida iyo dadkeena afrikaanka balweydi meesha intay tagaan may daawanayaan waa ninkan meesha muxuu waxba galba adiga kuma sheegayo labo labo maxaa labaynayaa adigu iska daa inaad inaad inaad daawasho maad iibsanin shan kun iyo lix kun iyo toban kun iyo dollar maad u bixin waxaas oo soo qaadi aqalka dhigi ood odhanaysaa baashan iyo hebel baa qoray gacantiisu may fadhiisan waa- muxuu ka fikiraya markii waxaas waxaa taxqiiqu ljamaal waa jamaal bini aadankay dee ku abuurantaho marka aad wax walba dhamaysid muslimiintu way gaadheen baan markay qurtuba xukumayeen Spa- andalus spania markay xukumayeen ay shantan dhammaysteen ay diintiina yeesheen maxay ka fikirayeen miskiidka soo loo dhisayo quruxdiisa iga miskiidka turkiga ee laga dhisay washington masjidka imika furaya erdogan allah xafado oo imika furaya isbuucii dhaweyto miskiidka markay dadku tagaan dee waxaad ka arkaysaa taswiirihiisaa soo- lasoo lasoo bandhigay jamaalkii fankii arskii islaamka annaka waxaa jira dad wadaada ah jira oo miskiidku sidii markii nebiga sal ly salam u ahaa a ahaado kule dadka ay quruxdii quruxdii bay aaminsan yihiin jameelkii ilaahayna muxuu yidhi fi suurati ancaam geela iyo lo-da iyo adhiga iyo markuu nooga sheekey wuxuu yidhi walancaama walancaama khalaqahaa ilaahay baa abuuray geela iyo xoolaha iyo adhiga nicmooleyda ilaahay baa abuuray khalaqahaa maxaad u abuurtay ilaahu lakum fiiha dif'un wamanaaficu waminha taakuluun buu ilaha yidhi waa wixii fysiolojiga ah lakum fiiha dif'un maxaa niigu jira buuri kulayl baa ka dhigatay dharkii iyo wixii waxaa la hurinay o dhan oo fiiha difun waa manaafic iyo faa'iidooyin badan subagii caanihii wixii oo dhan ba hilibkii baa ku jira wa minha taakuluun weli waa cunaysiin halka hadduu ilahay ku joojiye maxay fysioloji maaha muxuu hi walakum fiiha jamaal walakum fiiha jamaal waxaa iniigu jiro ilahi maxay qurux geela iyo loodo iyo xooluhu goormay ugu qurux badan yihin raggii xoolaha jir raggii xoolaha jira wey ya waqti waqtiga yani waqtiga afar labaatan ka saacadood goormay ugu qurux badan goormay la la dareemaa qurux indhuhu ay raaxaystaan Waa- subaxdii markay soo fayso iyo marka ay soo hoyanayso ilahi muxu ui walakum fiiha jamaalun xiina turiixuuna wa xiina tasraxuun allahu akbar waa cajiib ma ogtahay w- m- haddaa agga haddaan is hor taagno waa loox loox suma dhaqaano loox looxatun faniya weeyaan waa loox artistica oo ilaahay uu taswiray geelii iyo adhigii iyo lo-dii oo xeradii ka dareeraysa adceediina ay soo baxayso oo dhulkuna barwaaqo yahay oo ninkii ah, xool- xoolahana uu daba joogo bal bal looxadda quruxdeeda u fiirsada qur-aanku wuxuu kugu cabiray walakum fiiha jamaal okay cuntadii uu kuu soo sheegay dhar inaad ka dhigto kuu soo sheegay xaajaadkii maasulow dhan kuu sheegay laakiin xaajada ugu dambaysa uuna maasulow sheegay waa maxay waa quruxdii qofki inuu qurux dawdo inanka markaa dhulku soo dhuq- uu aad waxaa ugu soo galo dadku maxay ka doonanayaan banaanada ay u fadhiisanayaan maxay lugaha ugu dhex ridayaan biyahay webiga u daawanayaan maxay waxaas ka jawaabaysaa waa xaajo kugu dhex jirta oo nadaas muxuu ilaahay inooga yidhi subxana watacaala lahum jannaatun tajri min taxtiha alanhaaru aakhiro jannada jannadii markaa ka dharagtay eed cunteedii cabtee raaxaysatay maxaa kuu hadhaya inaad daaqada soo joogsatid gurigaaga ood daawatid daafidadii taxtiha maaha taxta aljanna maaha waa taxta qusuuriha waa daaraha jannada iyo yaacaya webiyadu webiyada yaacaya okay waa daa inaan qofku quruxda u arko waa maxay waxaan odhanay waa xaajo waa beeswan waa baahi marka maxaa ti- maxaa odhanay tii shanaad waa tii lixaad waa diintaan odhanay tii tan maxaan odhanay waa maxay waa waa waa quruxda xataa eeg habeenkii waxa- waxyaabada yaab kale waxaa ka mid ah nin baa jira carle marcus la idhaahdo wuxuu yihi diintu waa waa mukhadaraadka shicibka addiinu muxuu yihi afyuuna ashucuub bini aadanka waxyaada lagu lagu lagu sakhraamiyo ee lagu seexiyo waa diintu yidhi waxaa u jawaabay wadaad loohan jiray cabaas maxamuud alcaqaad oo ahaa eh, nin maaragtay masri oo af carabiga aada u yaqaana literatir literatir ahaa wuxuu qoray kitaab uu u bixiyey alafkaaru alhadaama afyuuna shucuub fikradaha beenta ah sida shuuciyada ayaa dadka seexisu yidhi ee maaha diinta wuxuu yihi ninkaasi kelmad cajiib uu qoray wuxuu yihi qofku hadduu shuuci noqdo xataa waxaa ku dhaca buu yihi maskaxdiisa iyo dareenkiisa jirla ku dhacda ko adduunkoo dhan adceedda waxaa la ammaanaa buuri markay soo baxayso iyo markay dhacayso shuuciyiintu waxay ammaanaan buuri markay adceeddu bartamaha joogto ee dadka gubayso ee guryaha halka galaya war bahashu maanta kulula laleeyahy inaa lillahi shuuciyadu waxay kuli waqtiga markaa markaabaa la weydiy maxaad u ammaantay waqtiga oo waqtiga wax soo saarku badan yahay kulaha intaajka productionka waxay isku xidheen dareenkii iyo wax soo saar iskuma xidhno qofka dareenkiisu wax soo saarkiisa kuma xidhno waxay ku xidhan tahay raaxadiisa qofku qofku goormuu ammaanaa gabadha markaad u baahantaa ammaantaa mise markaad jeclataa ammaantaa ninku hadduu gabadha u ammaano inuu u baahan yahay waa- waa- waa- waa- waa shaytaan waa baaymushtar weyaan markaad leeda caawa ka dhamayso da tirada waxaa kaa qurux badan waxaa kaa fiican ma jeclid waxaad ammaanaysa waa maxay sariirtaad keensanaysaa laakiin gabadha markaad jeceshahay ah, hadraawi alla alla dawal cumrahu wuxuu yihi gabadh buu jeclaayo waa kuu sameeyey gabadh ma- ma- ma ma xafidin laakiin sheekaysan gabadh buu u sameeyey gabay cajiiba wuxuu yihi markii laakiin layga qaatay gabadhii waan ka quustay buuri waa iska daayay buuri nin kalaa gabay sameeyey buuro gabadhii oo la qaatay ayuu ka heli waayey jacaylkiisi waxaan isku qiyaasay buuri ma kayga runa mise kayga kiisa runa waxaa yidhi buuri kiisa runa lana kiisu qalbigiisu ka soo baxaya buuri lana isagoo laga qaatay buu ka heli waayey isagu anuguse waan- waanu waanu daayay buuri kii qaatay anugu haray buuri markaas oo maraan Djibouti kula kulmaan ku yiri adaa ka adaa ka fiicnaa maxaa yeelay aduu diintii baad dabaaday hadii kale ninka lagu guursaday waad ka joogsatay khalaas ilaa ninka la haleelay okay ha okay waxaan u jeedaa ta saddexaadi waa taa weeyaan xataa iyaga waxa ku dhacay dadka binaadka laakiin al- aljamaal inuu qofku d- quruxda dareemo bal samada eeg markay xidigu ka buuxaan uunan jirin wax kaa qarinaya ee kownka oo dhan ood meel sarana aad taagan tahay ilaahay muxuu kaa yidhi markaa eega cirka maxaad ka arki walaqad sayarna asamaa addunya bimasaabiix tirigyo jamaal baad arkaysaa waa lagu qurxiyey quruxdaa ilaahay wuxuu ku leeyahy eeg indhaha haddii sare u qaado eeg buu ku leeyahay maxaad ka arkaysaa quruxdan daawo indhaha ugu raaxee waa loox kale oo faniya oo halkaa lagu dhigay marka qofku waa xaajo u baahan yahay jamaalkii marka mus- maslow ma sheegin ta toddobaad ee ugu dambaysa maxay xaajada qofka bini aadamkii uu u baahan yahay ee uuna maslow uuna sheegin waa maxay waa xaajada la idhaahdo qofku inuu waaro qofku inuu dhiman bini aadamku inuu waaru jecel yahay una dhiman laakiin dee waa dhimashada way kugu qasban tahay un. nebi aadan shaydaanku hagu geymi day muxuu keenahay Ha- hal hal adullaka calaa shajarati khuld ma ku tusaa geedkii waarista waarista allah ma ma muu jira bu dhaha ii dhiib wa mulkin laa yablaa waa talabaad ee binaada ku jecelisa waa iyo boqortooyaan kaa baaliyoobin waxaan kaa dhammaanay mugsiya waa meeshii laga soo galay waa ta- waa daaficu waa daaficu albaqaa xagga cimrisigana iyo daaficu atamaluk Ah, qofku inuu haro una socon laakiin de ma hadhi kartaa ma hadhi kartid waa hadhi kartaayo waxaad ku hadhi kartaa nin carabaa gabyo wuxuu ihi gabay gabay cajiib u akhriyey qof kas waa dhiman buuhi qof kastoo binaadana uu dhiman markuu dhinto madaa uu socon maxaa ka hadhi bificlin damiimin bificlin damiimin markaa waarista ku waaray bificlin damiimin aw am- wa imaa buuhi ambase kowkabun khamad kowkabun khamad ficil xun oo la hadal hayo waa waa waarasan tahay un ma dhiman yaa waxaan sameeyey waxyaa sameeyey hebel baa sameeyey ambase waxaa la odhan doonaa xidig kowkab khamad baktiye xidig dem noqday qofka xidig baad u ahayd bini adanka subxaan allah hebel subxaan allah macaw hebel oo naga baktiye tali waa tali nalkii waa nalkaa naga ya naga damey weyaan uu damey bas labada mid noqonaysa walidaalika buu ihi imaam axmed shawqina muxuu ihi daqaatu qalbi lmari qaa'ilatun lahu ina alxayaata daqaa'iqun wa hawaanin daqaatu qalbi lmari qalbiga dhig dhig dhig ma leh waxay kaa leedahay buu ihi dhig dhig haddaad wadnaha ka dhegeysatid muxuu leeyahy dhig dhig daqaatu qalbi qaa'ilatun lahu ina alxayaata noloshu daqaa'iqun wa hawaanin noloshu waa maxay waa miniddo iyo iyo sekando iyo kaa leedahay markaa buu kaa yidhi maadaama ay sidaa tahay farfac linafsika haddaba naftaada waxaa u samaysaa xus lagu xasuusto mawdka dabadiide waa in lagu xasuusto u sameeya marka qofkii baqaagii uu- inuu hadho doonayay muxuu ku helayaa wuxuu ku helaya inuu taarikh fiican ka taga dee soomaalida waxay tiri waari meyside waraka hadho marka halkaa baad gelinaysaa baqaagii oo uu qofku jecel yahay de marka uu- marka uu maaragtay inuu adduunka wax kaga tago dad wanaagsan wak- taariikh wanaagsan okay alxaajatu ilaa maada ila alkhuldi oon dhici karayn laakiinse aakhira noo dhici doontaa insha allahu tacaala okay intaas waxaan kaga baxaynaa ikhwaani fillah een waqfadii afraad yaa cibaadii kullukum jaa'icun ilaa man acamtu fastadcimuunii udcimkum yaa cibaadii kullukum caarun caarun ilaa man kasawtu fastaksuuni aksukum اوكي وقفدي نيشانات يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم يا عبادي الهي سبحانه وتعالى اللهم هيجيو انكم تخطئون بالليل والنهار وادخل دنتان هبين درار بعض وحارنا تخطئون في الليل وفي النهار هبين كين وادخل دنتان درارتنا وادخل دنتان درارتنا دبي باينغا دعا هبين كين دبي باينغا دعا waana akfiru dunuuba jamiican xagga waxaa ku jira saddex arimood kow annaku bini aadan baan nahay muslim baan nahay bini aadan baan nahay islam sifadeena koobaad leenaha maxay waan khaldannaa bini aadan baan nahay bini aadan baan nahay waxay ka dhintahay waan waan qaldamaa bini aadan yusaawi khada wuxuu la mid yahay xadiiskani inakum tukhtiuun wuxuu la mid yahay kulu bani aadam khataaun waa khaldan waa qalad badane waa qalad badane bini aadamku okay bini aadamka markaa taasi waa kow waa arrinta kuwaad ku jirta yaa bani yaa cibaadi inakum tukhtiuun waad khaldamaysaan waa sifadeena koobaad sifada ilaahayna wa ana akfiru dunuuba jamiican sifada labaadna waxay waa ilaahay ilaahayna wuxuu yidhi haddaa idinku sidaa tihiin anna waxaan ahay kii dembiga dhaafa laakiin dembiga iga dhaafaa dee dembi oo dhan jamiican kiisa weynna waan dhaafaa kiisa yarna waan dhaafaa ka muuqdana waan dhaafaa ka la qariyeyna waan dhaafaa okay dunuubtii o dhan baan dhaafaa wa ana akfiru dunuub waa tii labaad ku jirta tii saddexaad ku jirta xadiiska waa maxay fastakfiruuni okay maadaama aad sidaa tihiin anna aan sida ahay dee maxaa inigu waajiba markaa dembi dhaafi weydiista waa shaqadiinii taasi anna shaqadeedii baan galayo akfir lakum ini dhaafi okay waa ilaah subxaana watacaala inaga le ya cibaadii ha ismoodina malaa'iga waad khaldamaysid okay laakiin markaa khaldantiin ha moodina inaad haddeeto aad soo noqonin waa soo noqon kartiin fursatu lcawda ad leedihin goormaa soo noqonaa mar kastood khaldantiin markaad khaldantiidba soo noqo anigana waad ihali markaad khaldantiidba waad ihali wa ana akfiru dunuub hana is oranin ilaahay wuxuu dhaafay baad samaysaa oranin jamiican wixii dembi kaa dhacoo dhan waan dhaafayaa subxaana wa tacaala baabu towbati maftuux waxaa la xidhi doonaa baabka toobadda laba jeer laba goor laba laba goorun buu ilahay xidhayaa markay naftu halkaa soo gaadho cinda alqar qara cinda alqar qara qarqara naftu lugaha ka soo baxday mahad ah haddii lugaha ka soo baxday inta kale nooshay waa laga aqbalaya toobadii cinda alqarqara marka halkaa gaadho khalaas sakaradki lagama aqbalayo walaladiina yamuutuuna hum kufaar lama aqbalayo ambase markay adceedu ka soo baxdo fii maqribiha meesha ka dhacaysa iyadana lagama aqbalayo labadaa jeer lama aqbalayo toobadii intii ka horeysa o dhan toobadaadii way furan tahay waa laga aqbalaya markaasoo ma garanayno inta qofuu ilaahay u dembi dhaafay iyo ka oo dembi ku soo jiray oo gebagabadii un toobad keenay xadiiskii aan soo rarno kii noo sheegay khalaas laakiin adigu ma garanaysid marka laga aqbali doono toobadda maaha dee taa'ib iska aha weligaaba attaa'ibu min addembi kaman laa demba lahu qofka toobadda ka toobad keenay had iyo jeer dembiba male ilahi subxana watacaala shuruuddeeda inuu ilaalinaya marka ilahi wuxuu ku leeyahay inakum tukhti'uuna fi leyli wanahaar subxana allah bileyli wanahaar habeen iyo dharaar waad qaldamaysaan qaladaad arkayn baa jira adigu walidaalika xadiisku muxuu ahaa ilaahu ii dhaaf maxaa noo dhaafaysaa allahuma akfir lii maa qadamtu wamaa akhartu wamaa aclantu wamaa asrartu wamaa aclamu bihi minii ant waxaad iga taqaanin adu dhaaf maxaad ad ka taqaanaa nabiga sala allahu caleyh wasalam shirkiga markuu ka warramayey muxuu yihi ilahay see weydiisanaysiin waxaad le shirki wadha iska dheeraada okay allahuma inii acuudu bika an ushrika bika shay-an aclamuhu wa astakfiruka limaa laa aclamuhu waxaad garanayn baa jirtad ku dhacaysid waxa aad garanayn ku dhacaysid wa astakfiruka limaa laa aclamuhu duca ku ducayso markaad seexanaysid ku ducayso markaad salaad tukanaysid wa astakfiruka limaa laa aclamuhu mise goor baad dembi galaysaa ilahi subxana wa tacaala nabi moxamed baa yihi sal l slam inii la astakfir اllaha sabciina marata fi lyowm bal maanta adceeddii markay soo baxday ilaa imika imise goor baan astakfirullah odhanay ilahay baa garanay ma toddobaatan jeer buu rasuulka ilaahay leeyahay astakfir اllah xadiis kale muxuu inii la atuubu ilى اllahi miata mara boqol jeer ibnulqayim wuxuu yihi sabciin iyo miadani ma toddobaatan jeerba ma toddobaatan jeerba mise af carabiga sabciinku waxay gartahay waa tiro badan limite sidii laga yidhi markuu nabigu sal slam ninkii munaafiqe cabdilaahi ibni aboya ibnu salool markuu dhintay muxuu u diray in lagu kafo khamiiskiisii wuxuu lagu kafo bal inuu ilaahay ugu naxariisto waa raxmad nebigu wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin bal inu ilah waa munaafiq ilah in lagu naxariisto labo uu tagayba wuu tagay si ugu tukado uu ilaahay u baryo ilaahay baa ka yidhi haddaad ilaahay beridid ya ilaahay uma dhaafayo haddaad xitaa beridid mise goor sabciina maratan yacni haddaad caawoo dhan berididna lagaa yeeli maayo munaafiq weeyaan ilaahay ka gaaloobay rasuulkiisa okay marka nebiga sal slam sabciina marada macnaheed waxay kana tahay layidhi waa wax ilmitay waxa xad cadad lahayn af carabiga saa waxay walow jiita sabciin toddobaatan kor daimatida kuma aqbalaya saasoo kale yani marka nebiga sal slam habeenoo dhan dhaan istikfaartu wadi jireen inakum tukhti'uuna bileyli waannahaar wa ana akfiru dunuuba jamiican ayaan hore waxaan sheegnahayd ilaahay wuxuu isku bixiyaa odhane saddex magac oo wada qufraana kafuur iyo maxaan odhanay ghafaar iyo ghaafir sosaa ma dhihi maahid waxaan dhahnay saddexdaasi waxay u wada yaaliin baan dhahnay dembiyada bini aadamku ay ku dhacaan oo ah bini aadamka muslimiinta waa mise waa saddex iyo kuna saddexdiiba ilaahay ugu dhigan dhahnay kow qolo ilaahay wuxuu u bixiyey maxaa odhanahayd daalimun linafsihi muslimiinta uma awrasna alkitaaba aladiina istafayna min cibaadina faminhum daalimun linafsihi waminhum muqtasidun waminhum saabiqun bilkhayraat okay saddexdaba dembi uu ka dhaca laakiin dembiyada ka dhacaya kala duwan ah wiilka daalimun linafsihi nafsa dulmay dembiyo weyn baa ka dhaca markuu ilaahay u amaan qaatay inuu usoo laamo waxaa u yaala afaar afaar baa u yaala ilaahay waa dembi dhaafe weyn doo dembiy dembiyada soo buuraha ma leekiin ilaahay wuxuu ku dhaafi dee intaa in leeg muxuu ihi hadday dunuubtiinu gaadhacanaana samaa samada hadday tafto ood ii soo noqotid ood ii rajayshid ood ii soo noqotid ood ii shirig yeelinuun waxaan kugu bedeli intaa in leego khayra waa cawdadii waa soo noqodkii markaasi waa kafaar baa u taala kii muqtasidkee dhedhexaadka ahaana ee dembiyada waaweyn ku dhacayn ee saqaairtu ay ka dhacayeen saqaairtu ku badnaayeen saqaairtu maxaa isagana u yaala kafuur kafuur baa u yaala ilahay waa dambi dhaaf wahuwa alkafuuru alraxiim okay ninkii saabiqun bilkhayraatki awliyada ilaahay ahaa ee miskiid fadhiyey qur-aan akrinayey ee dacwad waday ee dikri waday ee ummadda u shaqaynayay ilaahay u shaqaynay wax kale aan qabanaynba haddana waa bini aadan waxbaa kala dhacaya ma maxaa u yaala kaafir kaafir ilahay waa dhaafe waxaa yaree kaa dhacaya ilaahay waa dhaafaya salaaduhu ku dhaafaya weysadu ku dhaafaya qur-aanka ku dhaafaya ramadaan ku dhaafaya okay marka ilaahay subxana watacaala magacda isku bixiyey oo wax laisku halleeyo adiga laakiin mushkilada wuxuu noqonayaa bini aadan baa taho had iyo jeer dhan baad u jajeedhaa marka ilaahay wuxuu ku leeyahay inakum tukhti'uuna fi alleyli waannahaar wa ana akfiru dunuuba jamiican faastakfiruunii akfir lakum ugu dambayntii waxaan isla taagaynaa ilahi wuxu uri yaa cibaadii inakum lan tabluquu durii fatadaruunii walan tabluquu nafcii fatanfacuunii okay waa xadiis cajiiba bini aadamku marka diinta loogu yeedho dadka bini aadamka boqol kiiba sagaashan waa dadka waxu haystaan ya inaa ilaahay xotanayso cibaadadu iyo diintu amba ilaahay aan waxu dhimayno ee ugu fiirsada ah maxaa loo bixiyey dadka dadka dadka diinaha kale kristanka oo kale qofka kaniisada ka shaqeya maxaa dhahdaa khaadimu ullah khaadimu alla ilaahay buu dee khaadim u yahay okay annaka qofka diinta ka shaqeeya maxaa dhahdaa addaaciya ila allah khaadim ma aha isagu waa daaciya ila allah dadka ugu yeedhaa ilaahay subxana wa tacaala waa daaci ila alislam islamku dadka ugu yeedhaa war nafiina babaadu yidhahdaa farqiga u dhexeeya markaa maan garanaynaa qofkan waxay waxay dadka qaarkood aaminsan yihiin ilaahay ilaahnimadiisu inay ku jirto in annaku aan ya xadiis xadiis daciifa jiro dhahdaa kuntu kanzan ilahay baa kuntu kanzan waxaan ahaa kayd aan la aqoon waxaan rabay in la ibarto markaa baan khalqiga abuuray ma fahamtay xadiiskaas macnihiisa yani waa xadiisku waa mawduuca xadiis qos waa mawduuc lakin waa xadiis saxiixa maaha kuntu kanzan kanzigu waa wixii maaragtay kaydka qiima qiimaha leh oo qarsoon oo la aqoon baan ahaa waxaan rabay buu yidhi inaan la ibarto dadku baryaa baran waxba jiraan kownka waa cidlacad isagoon baa jira ilahi subxana tacaala kaana allaahu walam yakun shay-an soomaa kownka ilaahay markuu jiray baa jirto waxbana uuna jirin waxba jirin idan markay waxbana jirin ilaahay subxaana watacaala kownka ee kownka uu keligii jiray waxaan rabaa buuri kanz waxaan rabaa waxaan jeclaaday buuri in lay barto markaa maa khalqiga abuuray buuri marka halkaa waxay ka soo saareen filosofiyada aan cilmi badan lahayn waxay ka soo saareen inuu ilaahay baahan yahay u baahday in la barto amba la garto amba la ogaado amba la caabudo okay xadiisku marka taabuu ka jawaabaya yaa cibaadii inakum lan tabluquu lan tabluquu lan taduruunii muurana waa idhib waa idhibi ima dhibi kartid ilaahayna muuran lan tabluquuba ma gaadhi kartaan darri inaad idhibtaan fatadaruunii markaa idhi- markaa idhibtiinba maba dhibi yacni madaxiina iyo caqligiina ka saara inaad dhibi kartaanba walan tabluquu nafcii inaad wax ii tartaana maba gaadhi kartaan fatanfacuunii marka ha ka fikirin buu ilahay nule subxana watacaala inaad ilaahay anfacdaan madaxiina ka saara ilaahay baa cibaadadana anfacaysaa muxuu ilahay isku bixiyey subxaana wa tacala qur-aankiisa samad kelimatu samad maxay tahay asamad macnaheedu waa maxay alladii naxtaaju ilayhi walaa yaxtaaju ilayna almustagni cana nooma baahnaba ilahi subxana watacaala wanaxnu laa nastagni canhu wallahu muxuu maxay aayadda qur-aanka ee xajka walilaahi cala annaasi xiju lbeyti من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ومن كفر روحي قالوا وحشك تجي وايا إلهي غني بكيه عالم كودن وإله ماذا مركا لن تبلغوا إيا لن تضروني ويك الحق البدن تاعي لن تبلغوا بك الدير ما بقاري كرتان إناد إدبتان فتضروني مركا مركا عقيدة مصاتح بل عقيدة غريق أيوه فرصة يا عقيدة iyo caqiidada xataa imika jirta dadka qaarkood dadka qaarkood waxaa jira waxaa dhacdo waxaa waxaa jira waxaa dhacdo siraac laba lan baa lagula jiraa ilaahay iyo iyo bini aadanka maxay dhahdaa marka diinta kiristanka maxay tiradaa markii jannada laga soo baxay geedku cunay nebi aadan muxuu ahaa ee ilaahay ka cadhooday muxuu ahaa shajaratul macrifa Mm. geedkii garashada ilaahay bini aadanka wuxuu ku xukumay jaahilnimo bini aadamkuna wuxuu doonayay inuu ka baxa jaahilnimada oo wuxuu ku qariyey ilaahay macrifadii geedkan wuxuu ka yidhi ilaahay nebi aadan cun oo daaq ilaa haadihi shajara geedkaa laga celiyey waxaa looga ceshay hadduu cuno muxuu noqonayaa macrifo weliba nusuusta qaar waxa ku qoran araada an yakuuna kallaahi wuxuu raba inuu noqdo sida ilaahay oo kale idan waxaa jira waxa dhacdo siraax baa jira ee ku fiirsada imiga diinta greega waxaa jiri jiray siraac bayna aaliha ilaahadu way isdirri jireen soo maha ilaaha jacaylka iyo ilaaha maxayga ilaaha waxbaa la kala xadi jiray ilaahyadaa wax kala xadi jiray haddaa akhrisatiin taarikhda baa waa cajiib waa siraac siraaca wuxuu us- ka soo guuray diintii kat- maaragtay greega falsafadii muxuu usoo guuray diintii kiristanka okay xataa diinta yahuudda siraaca waa ku jira waa waa cajiib marka xadiisaantana maaha wax caadi ah, waxbay saxayaan maxaa ku jira yacquub nebi yacquub alayhi salaam qaaladu waxay dhahdaan in jacob baa soo maha yacquub waa nebi yacquub alayhi salaam qaarkood uma ictiraafsan inuu nebi ahaa laakiin anagoo ictiraafsan inuu nebi ahaa ictiraafsanahay xitaa nebi daawuud uma ictiraafsano yuhuud inuu yahaa nebi kink baa kink boqor boqor buu ahaa bay dhahdaan oo oo qudus hoteelka weyna ka dhisan ee ugu weyn waxay dhahdaa hoteelka king david Ah, ma yidhahdaan nebi da- nebi eh, daawuud ma yidhahdaan okay annagu waa cdaan nebi yahay sal ly slam maxaa maxaa uga jeedaa waxay dhahdeen ilaahay subxana wa tacaala iyo nebi yacquub wa- musaaraca dhex martay musaaraca musaaracdu waa maxay legdan legdan iyo dhex maraysaa waa bayna allaahi wa bayna yacquub yacquub waxbay ahayd taasi macno moolaba macnaha labaad ka darwaa fantahat israac dagaalkii muxuu ku dhammaaday kalama barbardhac ilaahay iyo yacquub waa isu bardhaceen la socdaa saddex yacquub markaa wuxuu ka yidhi ilaahay ilaahow ii saxeex haddaba maadaama aan dee maxaan kuu saxeexaa ubadkayga dhulka sii barakaysan okay uu ka saxeexay wuxuu kaga saxeexay muxuu ka yidhi yaa yacquub ucطii naslaka maa bayna ya maa bayna nahrayn ubadkaagii waxaan siiyey labada webi inta u dhaxaysa calanka israa'iilna waa kaad tasir qaateen waa labadii webi yani marka waa niil iyo iyo iyo frat inta u dhaxaysa ubadkaagaan siiyey min buuraha etoobiya ka soo bilow ilaa turkiga dhulkaas waxaan siiyey ubadkaagaan siiyey adaan ku siiyey maxaan kuu siiyey xoog baa iga qaadatay walidaalika dadka qaarkood waxay israa'iilka qaar waxay rumaysan yihiin- maxay rumaysan yihiin xooga in wax lagu qaato marka xoog dhaqaale xoog siyaasadeed xoog cilmi xodka helisaa okay siraaca ayuu dhex maray bayna allaahi iyo muxuu dhex maray waa kitaabka towraad bay ka qorantay maaha waxaan alifayna anagu ah maaha wax maaa wax kutubta ku qoran marka ilaahay waaba waa lala dagaalami karaa bay qaaramisan yihin iminka filimaan baa jirta gaaladu waxay sameeyaan waxa ay rabaan inay inay gaadhaan waxaa laga sii sameeyaa filimaan dhahda khayaal soo maaha dayaxa intii aan la tegin lixdanadii horteed kontonkii soddonkii labaatankii maxaa laga- maxaa laga matelay filimaan dayaxoo la tagay iminka waxaa laga waramaa dhul la helay oo loo guurayo ayaa filimaanta laga sameeyaa waa wax la- ay rabaan waxaa ka mid a filin beri aan daawaday anigu oo qorona waxaa ka mid a inay bini aadanka iyo malaa'igtu ishelaan weliba raggan reer galbeedka la- cilmiga yeeshay waa la ishelay samada la isku helay malaa'igtii waxaa isku soo baxay bini aadankii iyo adkaaday bini aadankii malaa'igtu waa la dhafay dito yaga lagu soco markaa Ah, ah, waa eeg hal- hala yaabin ah halka in la gaari doonona ah, oo oo la oran doono eeg cilmigu uu soconi uu soconi uu soconi waxaa la gaari doonaa in la yidhaahdo meelahani han dhaafno ila anaku anaku manihin dadkii ugu horreeye gaadhay cilmigan waxaa horteen gaadhay jinka jinku annaka wuxuu na- uu noogu horreeyey inuu samada weeraro wuxuu gaadhay jinku inuu maaha spaaskan iyo fadaagan iyo dhulkana maaris baa la gaadhay maaha isagoo uu dhaafo samadii koowaad buu taabsadayba markaa buu ihi waannaa lamasna asamaaa fawajadnaaha muli'at xarasan shadiida washuhuba waannaa lamasna lamasna ah la soco qur-aanka waannaa lamasna subxaan allah alcadiim marka way dhaafeen dhulkan waannaa lamasna samaa samadii baan taabanay laakiin de samadii maaha maxaa muxuu dhaafay wuxuu dhaafay maarisi waxani maaha waxa way ka tageen berigii hore marka dadka loo macnayn kari waxa way iskorkori jireen jinku maaha isma korkoreen waxay samaysteen fiisiyaal caadiya waxay samaysteen cilmiga sayniska isticmaaleen way noogu horreen sayniska inay sayniska noogu horreen waxaa ka mid a ibnu taymiya kitaabkiisa jinka wuxuu ku qorayaa kalimad cajiiba fataawadiisa wuxuu qorayaa nin baa socday buu ihi ardaydeediia wuxuu la kuma uri jinkii waxay hor fadhiyaan buu ihi jinkii gidaar ay ka daawanayaan taswiro waa filinkii ah waa goorma waa sideed boqoloo sano ka hor ibnu taymiya wuxuu ihi nin aniga dadkaygiya yaa socday buu ihi waxay tageen buu wuxuu la kulmay jinkii markay jinkii la kulmeen jinkii waxay fadhiyaan buu ihi guryahoogii maxay daawanayaan buu ihi gidaar isagoo t- macnay kara de telefisyon macnay karayo ya gidaarka markaa gidaarka maxaa ka soo baxay buu ihi suwar waxbay ka daawanayaan buu ihi idan marka iyaku taswiirta in la qabto ila taswiirta gid- muxuu yahay filimku waa taswiirtiio la qabtay oo adigoo lagu qabto meesha la geshay oo la incikaasay cilmi baa lagu ga- lagu gaadhay soo maaha cilmigaa haguu yaalay kan ku dhex yaalay iktishaafu baa la helay qur-aan ku qoran tahay dee idaa zulzilat ilardu zilzaalaha wa akhrija muxuu ilahi wa qaala insaanu ma yowmaidin tuxadisu akhbaaraha maxay idhahdeen iminka halkaama fadhiya anigu waan ka kacay taswiirteeda way ku hadhay meeshaas kan unkaba dhex taala taswiirtii wixii adduunka soo maray oo dhan nebi moxamed taswiirtiisii nebi aadan kawnka u dhex yaalaa cilmigu muu gaadhi doonaa inaan la soo ceshoo mar la qabto oo wax la dodoonayo laakiin ilaahay qiyaama wuu soo celinaya un muxuu soo celinayaa un adigii halkaa aan fadhino un baan nala daawasiin doona aakhirada waa taswiirtaas ka taalay waxaa lagu leeyahay un khayr baad qabatay ayaanta bisha toddobiyo toban ahayd musalla taqwale dhadaad fadhideen salaaddii casir dabadeed waxaad dhig- akrinayseen kitaab xiis arbiciin dhahdo waa kay daawada tuxadisu akhbaaraha hagee warka keentay biana rabbaka awxaa lahaa waa la- waa la qabtay wadhab iminka taswiirtii waxaa la helay in yaro inta ah in lagu qabto oo annakoo halkaa joogno ciyaarta ka dhacaysa adduunka meesha kusan daawanayna dee okay maalin dhaweyta waxay daawanayeen ciyaal shi- waxaa- ciyaal shiinaa macalimadoodii baa la raaciyey cirjeedhaan waxay ka ka- waxay dheeraatay in- kumaan kun kilomitr bay ka baxday spaaska cashar bay halkaa uga soo dheysay ciyaalkii macalimadii bay daawanayaan maaha maaha mare wadan maaha wuxuu waa samaawaadka dushiisii waxay cashar ka soo dhigayso ay ciya- ardaydiina iskoolkooda ka fadhiyaan ay casharka dhiganayaan maxaa iman doona allahu aclam laakiin waxaa noo sheegaan inay iman doonto waxaa la yidhi ninka nin nin waxaa jira ka shaqeeya masri oo ka shaqeeya een, meesha maraykanka een, nasa ninkaa buu la kulmay sheekh cabdilmajiid sandaani sheekha yamanta ee daaciga ee caalimka weyne oo cilmiga qur-aanka iyo mucjiza ku takhasusay waxaan ku yidhi buu ihi samada samada marka aad iminka waxaad dhegaysatiin baa layidhi in waxyaala inaad inaad doodoontiin khalqi makhluuqaad makhluuqaad inuu jiro samada ayaa doodoontiin aan la kulmi karna haddaan bini aadan nahay haa buu ihi maad maqasheen buuri aswaad haa buuri aswaad caaqilaan maqalnaa buuri hadal caqala tahay dad yani wax isku sheegaya dee isfahma iyaan maqalnaa buuri okay maxaad ku tala jirtiin buuri inaan la kulanno dadkaasi dee inaan la kulanaan ku tala jirnaa buuri ninka waa masri waa muslim naasaab ka shaqeeya si si si scienti- si scientifica loo fikraya science man waan la kulmaynaa buuri okay bini aadamka marka halkee ku joogsan karaan meeshay ku joogsan karaan ya meed ma joojinayso ilaa ay gidaar ka soo taabtaan sidii sidii sidii sidii sidii jinka soo taabtaan lianna siraac bay rumaysan yaku annagu waxaan rumaysannahay iminka waxay ku leeyihin cirka marka la jirayo maxay maxay u bixiyeen qaswu lfadaa qaswa farabiga qaswa maxay waa dagaal de qaswa weerar waa cirkii la weeraray fadaagii baa la weeraray samadii waa la weeraray annaka waxaa dhaha iktishaaf lfadaa samadii baa la helay lama weerarin meeshu ma ilaa sii abuuray wayaan uu kuhi hel doon doono iska tag waa ka soo hel okay laakiin su-aal kalaa jirto iyadoo qurux badan meel kale bini aadam dad dad uun annaka aan ahayn ku abuuran yihiin oon dhulka aan ahayn may jirtaa way dhici karaysaa Qur- qur-aanku ma oran ma ma jirto mana oran way jirtaa laakiin ishaaru kana bixiyey ishaaro waxbuu yara tilmaamay wuxuu yihi ilaahay subxaana wa tacaala markuu kan ka waramayey cirkiga dhulka wamaa batha fiihimaa min daabbatin wainahu calaa jamcihim idaa yashaau qadiir ilaahay kownka wuxuu ku dhex abuuray kownka dhexdiisa makhluuqaad badan hadduu doonana wuu isu keeni karaa hadduu doono Hmm? Alaykum salaam. wa huwa calaa jamcihim eeg dadka qaar cumada waxay ku macneeyeen yowma alqiyaamaha weeyaan wahuwa calaa jamcihim laakiin yowma alqiyaamaha idaa yashaa maaha qiyaamuhu inuu dhacayo waa maxay waa shaa uu dhacaya laakiin tani waxay wahuwa calaa jamcihim idaa yashaa hadduu doono qadiir uu karaya marka makhluuqaad baa dhici kara kownkan meelo kale ku abuuran oo si kale ilaahay u abuuray oo risaalada u diray wax kale shaqo kale oo haddaan dee inaan kulano ilaahay rabo uuna kulaysin karaa hadduu doono Ha, makhluuqaad kale oo waa kuwa idhahda iminka wa- filiman kasaba idhahda way way yimaadaanoo meelay soo degaanoo waa la arkaayo dad baa dareemo oo waxaas oo dhan waa ishaaraad bay bixinayaan marka ikhwaani fillaah aniga waxaan uga jeedaa un hadalkaan uga jeedo innakum lam tabluquu durii dad baa doonay ilaahay dhibaan fataduruunii ma jiro walan tabluquu nafcii fatanfacuunii ilaahay subxaanahu wa tacaala waa- wa- wa- wax la gaari kara maaha waxna looma taro waxna laga baabiyo sal allah calaa sayidina muxamedin wacala aalihi wasaxbi ajmaciin jazakum allahu khayr wasaxsan ajmaciin, in sha allah بارك الله فيك